wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara ilaahay wuxuu idiin yeelayaa beero ilaahay wuxuu idin siinayaa webiyaal weye isku soo baxan roob doonta ah oo maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa waxaa soo abaabulay maamulka gobolka iyo kan degmada iyagoo kaashanaya culimaa udiinka gobolka waxaana kasoo qaybgalay isku soo baxan roob doonta ah boqolaal dadweyne ah waxaana axirnaa saaka goobaha ganacsi iyo sidoo kale goobaha waxbarasho haddaba salaada kadib waxaa dadweynaha la hadlay qaar ka mid ah culimaa udiinka oo uu ka mid ahaa sheekh axmed daahira oo halkaasi ka duceeyey waxaynu khayr ku heli karaa waxaynu ku hormari karaa waxaynu qaybo ku yeelan karaa waxaynu ilaahay ka hormayn karaa intaynu ilaahay isu dhibno wey ilaahay markaynu isu dhibno ducadu waa maqbuul bannaankaa markii loo soo baxo saxabada la taago qoraxda inaan laga caadhin weye khudbada oo sunnada ahayd oo ka dambaysaa in la dhegaysto weye in la dhammaystiro weye waxaa waya maantay in maryo duuba lasoo qaato in culimmadu waxay yidhahdeen sadaqaad in lala baxo culimmadu waxay ku dareen in la soomo culimmadu waxay ku dareen in masaakiinta loo gargaaro loo gormado wey waxa khayrka lagu helaa wey nabillaahi maxamed sala allahu calay wasalam roobdoontiisu dhowr bay ahayd mar intuu bannaanka dadka u soo saaray oo khudbo u akriyey oo qiblada u jaansaday oo marada kala wareejiyey oo saxaabada kasliyeelka ka muujiyey yaa allah waxaa la rabaa magaca ilaahay in lagu fiirto yaa rabbi yaa xayu yaa qayuum ismaga ilaahay in lagu firfirtaa la rabaa ducada nebi maxamed in lagu saliyo baa la rabaa sala allahu alay wasalam qiblada in loo jeedsado baa la rabaa saxabada in la taago oo sidaa gacmaha loo taago ilaahow la yidhaaho baa la doonayaa maantay meeshaan oo kale muxaadarada waxaa ka cajiibsan ducada waxaa kala jirta nabigeena sala allahu alay slam isagoo masaajidka ku jira baa nala soo galay ilaahay nabigiisii oomiyir allahuma salli calaa maxamed jiradkii waa go-een xoolihiina waa baaba-een dadkii waa liitaa ilaahaa noo bari ilaaha noo bari nabigu markaasu saxabada taagay allahuma asqinaa allahuma asqinaa allahuma asqinaa
duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud dacar oo madasha ka hadla ayaa waxa uu eebba uga baryay ummadda islaamka inuu soo qaboojiyo abaarta iyo dhibaatadana uu ka dulqaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan maanta aynu halkan isugu nimi toddobiyo tobanka bisha koobiyo tobnaad oo ah maalin roob doona eenu ilaahay ka baryeenno subxaana wa tacaala inuu roob maxay tahay dadkeenna iyo dalkeennaba deeqsiiyo ducadaas oo aynu ilaahay ka baryeenno culimmada ayaa dhammaysay wixii duco ahaa iyo allabari aniguna waxaan ku darayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu roobna deeqsiiyo maadaama hadda xoolihii iyo meel kasta uu saameeyey oo xoolihii dhimanayaan dadkii dhimanayaan haraad loo dhintay waxaan maxay tahay rabaa inaan halkan faro in masaakiinta loo gargaaro kulligeena qayb ka noqonno dadka maxay tahay reer miyigaana loo gargaaro innagu wax iska ururino iskoolada la tago guryaha la tago tiam isxilqaama ay mataqaanaa ay qayb ka noqdaan ganacsatadu qayb ka noqoto waxaa moodaa inaynu ka sugno ganacsata ajnebiya iyo cid kaleeto inay ka sugno maxay tahay inay waxayna taraan waxaa moodaa inaan ganacsatadana qayb ka noqon inuu qof ganacsade ah oo boqol kun konton kun toban kun ku deeqa oo abaarta ugu deeqa ilaa iminka aan lahayn waxaa la rabaa inay qayb ka noqdaan maxay tahay ilaahay waa u badinayaa xoolahooda duqa oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhallinyarada wadata gaadiidka yaryar ee loo yaqaano heeganta oo uu sheegay in xilliga habeenkii ah meelaha qaar magaalada ka baxsanna ay ku sameeyaan falal ka baxsan anshaxa islaamka isagoona sheegay duqa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaa jirta oo ayaanta kusoo badatay magaalada baabuurta yaryar oo maxaa la yidhahdaa wiilasha yaryar loo dhiibay oo la yidhi ha ku shaqaysteen in labada gees ee magaalada jidka soddonkoo dhinacaa mara iyo kan dhinacaa mara habeenkii maxay tahay aad arkayso baabuur badan oo baakan ku jirta habeen dhoweyd baabuur badan baa soo qabannay anigoo meesha maraaya iyo ciidan boolis oo ila socday waxaa la rabaa baabuurkii lagu qabto halkaas dib uma soo celin doono qofkaana waxaanu horkeeni doonnaa insha allahu tacaala sharciga wax badan oo mataqaana aan wanaagsanayn baa ka socda taasna waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto digniintaana diro annagoo kormeer ku soconna ayaa habeen dhoweyd dul tagnay baabuurtaasoo badan oo baakin gelaysa bannaanka ah meel cidlo ah oo mataqaana aan layr lahayn wiilal iyo gabdha saaran yihiin marka maxay tahay ciddii lagu qabto waxaa la marin doonaa insha allahu tacaala idaacaddaa loo soo bandhigi doonaa digniin baanu hadda siineynaa gaarigii lagu qabto halkaas waxa weeye isaga ayaa wixii mas-uuliyadda halkaa ka timaada iska leh gebagabadii waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waciis dhadow
mid waxa weeye baryadii halka u nimi ilaahay baynu halka u nimi inaynu barinno oo roob doonno oo inteenna halkaa fadhida oo tirada intaa leh hungama nihina kolley qof baa lagu jiraa kolley koox baa lagu jiraa kolley waxa weeye intaasi muxuu ahayday dad xagga ilaahay muxuu ahayday aan xidhiir badan la lahayn umaba badna inay ku jiraan ma filaayo haddaynu gacmaha taagno in ilaahay muxuu ahayday dhibta iyo waxa taagan rabbina ka qaadayo waan baan hubaa waxaan kaloo halkaa aan jeclahay arrin yar oo kale inaan ka idhaahdo maanta waa hubaa waa qayb qayb ilaah buu u sugnaaday waa hubaa waa dembi laakiin niyaddaan qabo waxaa weeye roob deg deg aynu helaynaa afarta safo ugu horreeya culimmadii magaalada baa fadhiya waa maalintii igu horraysay oo culimmadii magaalada ay halkaa ku dhan yihiin oo aan nin hebel la yidhaahdaa maqnayn iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta niyadeennu kusan tahay maanta aan qof culimmada ay wada duceeyeen oo muxuu ahayd ay gacanta ay muxuu ahayd wada taagi doonaan waxaannu jeclayn aniga duqu iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka inaannu xafladdan sidaan ka weynayno waxaan aada uga mahad celayaa culimmadii waxaannu ballannay isniinta haddana khamiistaannu ka dhignay haddana culimmada iyadii raggayga waa ka daba tagno waxaan waa isbedeshay oo lama sii hayn karo ilaa isniinta maantana sidaa fiican bay noogu noogu qabsoontay waxaanu odhan lahaa kolley waxa weeye waxaynu geysanay baa laynu ku abaalmarinaya waxaynu baalkaynay baa laynu ku abaalmarinaya waddanka waad ogtihiin maciishadii waa ogtihiin doolarki waa ogtihiin qolada ganacsatada ah waxaan leeyahay ilaahay ka baqa rabbi weynaa waaxidkaa ka baqa shalay gacantaanu mar isgelinay oo waa wadaynaa berihiisa hadda waanu islo geli doonaa waxaan rabnaa in waxaan muxuaad wax badan laga bedelo wax badan muxuu ahayde laga bedelo oo wax badan la qabto wixii aanagu dowladdu ay mas-uuliyaddeeta inay qabatona waa khasa waa qabanaynaa waxaa weeye waxaa muuqata maalin khayr inaynu muxuu ahayde rabbigay barino oo gacmaha kor u taagno oo muxuu ahayde magaalooyinka puntland oo dhan waa waa muxuu ahayde waa laga roob doonay ilaa iyo hadda roob doon ma hayno hadduu xataa meel kale ka bilowno waxaan odhanayna waa ducadii boosoodo haddii ilaahay yidhaahdo
waa markii ugu horreysay tan iyo markii wasaaradda diinta iyo oqaafta dowladda puntland ay ku dhawaaqday in magaalooyinka laga sameeyo isku soo bax roobdoon ah maanta laga sameeyey magaalada boosaaso xarunta gobolka bari taasoo ka duwan maalmihii aynu soo dhaafnay waxaana uu jawigu ahaa saaka markii ducada iyo allabariga ay goobta ka dhacaysay mid ka duwana kii hore iyadoo daruuraha ay soo hogteen dusheenna xasan heykale raadidow daljir boosaaso